iyo rasuulkiisa amarkii marka ay ku dejiyeen oo ay fareen isagoo hoggaansamaya ayuu camalkaa qabanaya kanna wuxuu ga tegayaa diiditaanka ay diideen markuu sida uu qastiyo camalkiisaasi ama niyadiidasaasi waxay noqonaysaa muhaaban calayha mid laga abaalmariyo noqonaysa oo laga abaalmarinaya haddii kale laga abaalmarin maayo hadduu saa u samayn waayo camalku qabanaya hadduu qaban waayo imtihaal amri sharci shaarica amarkiisa isagoo hoggaansamaya hadduu qaban waayo shaygu ka tegayna hadduu ka tegi waayo binahyi sharci waxa weeyaan laga abaalmarin maayo laakiin hadduu uga tago hoggaansan hoggaansan uu hoggaansan yahay ilaahay iyo rasuulkiisa amarka ay fareen hadduu marka waxa weyaan uu ku kaco uu la yimaado wixii marka ay ka reebeen uga tago diiditaanka ay u diideen awgeed marka waa laga abaalmarinaya wa sidoo kale jamiicu niyaat almuctabara fi lcibaadaat yushtarau fiiha almuqaarana dhammaan niyooyinka oo dhan niyadda cibaadooyinka marka waxa weeyaan muctabarka ah yani cibaadooyin shayga cibaadada ah waa la niyoonaya waxaa laga doonaya qofka inu niyoodo marka niyaddaasi niyada muctabarka fi lcibaadaat waxaa loo shardiyaa in ay cibaadada iyo niyaddu ay xidhiidhaan oo aanay kala soocmin niyadda iyo cibaadada la niyoonayaa waa in ay xidhiidhaan waa inayna kala soocmin iminka haddaad salaadda ceshaa sii niyootid iminkan salaadda ceshaa niyootid oo aad waxa weye marka ha dhow ay gaadho waqtiga saacad kadibna waxa weyan aad salaaddii xidhatid ma asaxayso waxaa la rabaa niyadda iyo cibaadada la imanaysa waa inay xidhiidhaan marka salaaddu istaagtid ee aad gelaysid baad niyoonaysaa niyaddii baad la imanaysaa daatana wa xidhanaysaa jamiicu cibaadaat waa caynkaas cibaadooyinkii oo dhan xajkii waxaad niyoonaysaa waktigaad gudagelaysid markaad ixraamanaysid dharkii xidhatid ixraamka baad niyoonaysaa xajkii wahaluma jar oo qiyaas qaado waxaa li wixii cibaado oo dhan waxaa la doonayaa inay cibaadada aad qabanaysaa iyo niyadda aad niyoonaysaa waa inay xidhiidhaan waa inaanay kala soocmin laba meelood bay ka soo reebeen soonka oo kale way kasoo reebeen waxaa mashaqaa ku jirta oo soonka waxa bannaan qofku habeenka awalkiisa inuu niyoodo habeenka bartankiisa inuu niyoodo habeenka aakhirkiisa inuu niyoodo waktiga suxuurta oo kale salaada soo dhawaato salaada arooriyo inuu niyoodo marka hadduu habeenka awalkiisii niyoodo soonkii waa goorma waxa weeyaan waaga dilaaciisa farqi waa udhexeeya marka waxay idhahdeen iyada loo shardiyi maayo soonka oo kale niyadiisu inay la xidhiidho waxaa ku jirta mashaqa ku jirta waxaa laga yaaba qofku inuu habeenka awalkiisii marka waxa weeyaan uu niyoodo dabeetana uu iskaba seexdoba ama habeenka bartankiisi uu niyoodo dabeetana uu seexdoba mashaqadaa awgeed baa iyada loogu shardiyi waayey inay niyadeen la xidhiidho soonkii arrinka labaad ay ka soo rabeen waxa wey zakadii waxay dhaheen zakada waxa bannaan sida xadiida marka ku sugan kitaabu zakana aynu ku arki doonno waxaa zakada bannaan in waktigii la bixinayey ka hor la bixiyo waktigii kugu waajibtay ka hor inaad sii bixiso maalan bisha ramadaan baad bixisaa zakadii sanad walba waad sii qadimi kartaaba ka hor intayna gaadhin waktigii aad bixinaysay ee ciddii la siinaya aada siinaysay baad sii qadimi kartaayoo ciddii u baahan aada siin kartaa maadaama la qadimayo oo taqdiimkii waktigeeda kasii horeeyo waxay dhahen zakadii iyadana saasoo kale loo shardiyi maayo inay niyadii iyo ay xidhiidhaan waxa weeyaan zakadii niyadii iyo zakada inay xidhiidhaan laakiin tan oo kale waxa weya zakada waxaa la niyoonaya waktiga la bixinayo lamid maaha soonkii zakada waxaa qofku uu niyoonaya waktigu bixinayo ha noqoto waktigii uu bixin jiray asalka ahayd ee waktigeedii ahayd ay ku waajibtay amaba ha qadimaba markuu qadimayo uu bixinayo buu niyoonaya inay zakadii tahay marka iyadu waxay soo gudagelaysaa taa hore ee ah in cibaadada iyo niyaddii la rabo oo loo shardiyayo in ay xidhiidhaan niyada maxalkeeda waa qalbiga wey niyada maxalkeeda iyo meesheedu waa qalbiga wey halka wax laga niyoodaa iyo iraadada iyo qasdigu wuxuu ka yimaadaa qalbiga buu ka yimaadaa marka ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaana salaadii oo kale waxa weeyaan waa bidca wey qalbiga ayaa laga niyoodaa qofkuna iyaduu ku gaabsanayaa ku kuna dhawaaqi maayo niyadii ilaa fi lxaj xajka mooyaane waa xajka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ku dhawaaqay wuxu labayk allahuma xajatan marka xaaladdaasoo kale waa lagu dhawaaqaya laakiin salaadii oo kale wuxuu ku gaabsanaya qofku qalbigii inuu ka niyoodo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam niyaddii kumuu dhawaaqin dadkii uu beryayna muu berin in markaa niyaddii ay ku dhawaaqaan oo ay la yimaadaan oo yidhahaan tusaale ahaan usalli farda duhri oo kale usalli farda alcasri iyo marka kuwa iyaga la midka ah rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaa slam miftaaxu salaati alطahuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha altasliim marka waxaa lagu xidhanaya waa allahu akbar ninkii salaadiisu xumeeyeyna markuu berayey waxa uu yidhi allahu akbar dheh marka qilada qaadashida ibnulmulaqin raximah llah oo marka culimadii shaaficiyada ka mid ahaa ayaa marka waxa weeyaan waxa uu yidhi sharaxa uu kitaabka ku leeyahay marxalka niyaddu waa qalbiga fain iqtasara calayhi jaaza hadduu ku gaabsado intaas way bannaan tahay ilaa fi salaa marka waxa uu sheegayaa in culimmada shaaficiyada qaar ka mid ihi ay sheegeen oo yidhaahdeen salaada marka qofku uu tukanayo niyadda inuu ku dhawaaqaa way bannaan tahay bal waaba sunna yidhaahdeenba isaguna wuxuu leeyahy ilaa fi salaati calaa wajhin daciifin lishaaficiyati laa yucbau bihi salaada uun mooyaane oo wejha ay leeyihiin culimmada shaaficiyada oo daciif ah oo aan loo aaba yeelaynin yani qowlkaas waa qowl daciif wejhi daciif oo aan fiirinayn buu leeyahy lama fiirina wuxuu yihi wain iqtasara cala lisaani hadduu ku gaabsado carabka hadduu ku gaabsado oo ku dhawaaqo un una marka waxa wey niyaddiisii aynu u dhaadhicin iyo qalbigii wuxuu leeyahy ma gudayso ila fi zaka zakadii mooyaane calaa wajhin lahum shaadun zakaday ka soo reebeen bu uhi markaa culimmada shaaficiyadiio zakada ay ka soo reebeenna waa wajhi shaada oo aan la cuskanaynin yani waxa uu tilmaamaya qowlkaasi inuu yahay labada arrimood bayna qowl daciif uu yahay oo culimada shaaficiyadu marka ay sheegeen marka madhabka shaafici kutubta mutaakhiriinta dambe sii dambe welibana waxaad ku arkaysa iyago wa niyatu maxaluha alqalbu niyada meesheeda waa qalbiga wey watalafadu biha sunna in lagu dhawaaqaana waa sunna wey taas marka sheekhu kuu sheegayaa inay hadal daciifa uu yahay oo taag daran oo aan loo aaba yeelaynin wax daliilna aan lahayn oo meeshaba aan ku jirin madhabkana waa qowl daciifa wey yani qowl daciifa waa markaa laa yucbau bihi ayuu markaa ku sheegay sheekhu inama alacmaalu biاniyaat wainama likuli imri'in maa nawa acmaasha oo kale culimadu waxay dhahan waa saddex qaybood acmaalu badaniyat waacmaalu qalbiyat waacmaalu murakabat minhuma mid badaniya oo jirka laga qabto iyo acmaal qalbiya oo qalbiga laga qabto iyo acmaal murakaba acmaal murakab acmaasha waxaway badaniga waxay dhahan waa acmaasha aan loo shardiyin laa yushtaradu fiiha fiihi niya niyad looma shardiyo waa sida qofkii wixii uu soo dhacayo inuu celiyo inuu niyoodo loo shardiyi maayo wixii uu soo ammaanaystay inuu celiyo inuu niyoodo loo shardiyi maayo wixii uu soo caariyeystay inuu celiyo niyo loo shardiyi maayo jidhkiisii iyo maradiisii wuu daahirinayay ee markaasuu nijaasa ka daahirinayay niyo loo shardiyi maayo wahalmaja nijaasi uu zuulinayey saynu marka xalay aynu tilmaamaynay looma shardiyo qofku inuu niyoodo niyo looma shardiyo waxaa laga yaabaa isagoo aan u qasdiyin ficil ahaan iyo niy ahaan labadaba inay markaa waxa shayga iska daahirooba iska suurtagalba ka labaad ee acmaasha qalbiga waxa weeye waxyaabaha ictiqaad ku tacalluqa xub alxubu fi llah walbuqdu fi llah iyo towbadii iyo kuwayaga lamidkaa acmaasha labadaba ka kooban camal qalbiya iyo camal badaniya kaka koobanna waa sida salaadii oo kale salaadii waa camal badaniya jidhka laga qabanaya sida oo kale waa camal qalbiya oo waa la niyoonaya oo qalbigiibaa lagala imanaya marka salaadii waysadii xajkii iyo kullu cibaadatin badaniya cibaadaadka badanigaa dhammaantood waxaa loo shardiyaa niya loo shardiyaa ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto niyadda keliya ee aan camal lahayn qofku hadduu shay niyoodo camalna una qabanin yusaaba calayha waa laga abaalmarinaya sidaa daraaddeed baa salaalaha sunnayaasha ah ee qofku uu tukado waktiga uu musaafirka yahay markuu ka tago waa laga waxa weeyaan ajriga waa loo qora waxaa laga yaay qofku inuu camal fiican uu niyoodo inuu qabto deetana uu qaban kari waayo oo maanic u yimaado xanuun oo kale iyo ama xanuun oo kale ama wax kale ku dhacaan camalka uu niyooday islaha qabo uu qaban kari waayo camalka wanaagsan ee uu niyooday waa ajrigeeda waa la siinaya waxaana u dalila xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi saxaabadii uu ku yidhi maydaan yani markii dagaalkay qaadayeen maydaan soconin socod oo waadi maydaan weydaarin ilaa rag madiinada la jooga ayaa marka waxa weyaan miciina ah waxaana reebay keliya xanuun markaa ay xanuunsanayeen marka niyadda ay kala socdeen marka anniya almujarada min alcamal yusaabu calayha niyadda qofka hadduu shay camal wanaagsan uu niyoodo inuu qabto uu qaban kari waayo cudurdaar ku dhacay awgeed ama camalkii uu qabanay bar ka mid u qabto barki kalena markaasi u suurageli weydo inuu qabto waa laga abaalmarinaya laakin alcamalu lmujarad can niyati laa yusaabu calayh bilcaks yani camal keliya oo aan niyaba lahayn camal bilaa niyaa qofku hadduu marka waxa weeyaan uu la yimaado laga abaalmarin maayo camalka uu qabanayo hadduu bilaa niyad noqdo laga abaalmarin maayo laakiin haddii uu niyoodo camal camalkiina uu qaban waayo waa laga abaalmarin وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته qofka hijradiisa ay ahaato ilى الlahi وarasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa qofkay ahaato hijradiisu نiyة وcaqda yani niy ahaan qofka niyooda ilaahay dartigeeda hijrada waxaa la yidhahdaa atark marka hijraduna asalkeeda waxa weeyaan waa hijraanu balad الshirki ama balad الkfri والانتقال منه إلى دار الإسلام من dاaر الكفر إلى dاaر الإسلام daartii gaalnimada buu qofku ka hijroonaya daartii iسlamkana u hijroonaya markuu muujin kari waayo شhacaayarta iسlamka ay ku adkaato eedaankii oo kale jamcii oogitaankiisii oo kale salaadaha tukitaankoodii oo kale jimcayaasha oogitaankoodii oo kale ciidihii oogitaankoodii oo kale markuu acmaasha noocaasoo kale daahirin kari waayo islaamka iyo diinta iyo dacwadda fiditaankeedii oo kale markaasoo kale oo ninka gaalka ahaa ee dhulka gaalo dadka haysataa ee markaa awood ay saarayaan waajib waxa kuwa dadka halkaa jooga inay hijroodaan oo ay ka tagaan markaa beledkaas oo ay tagaan beledka muslimiinta ee shacaa'irta islaamka lagu oogay si muslimiintii reer maka ay usoo hijroodeen ee madiine usoo hijroodeen waqad takuunu min bala min bilaadi alkhawfi ilaa daari اlmni dhulga dhul uu ka dhacayo markaa cabsi ka jirto oo dadka lagu gumaadayo o lagu dilayna qofku waa iskaga tegi karaa dhul uu aamin filayana waa tegi karaa marka labada qaybood saa u sheegnay waa labada qabood hijrada rasuulka calayhi salatu waslam si dhahna ahlucilmi waxay yidhahdeen hijradu shan iyo waxbay ka dhigeen waa hijradii ugu horeysay ee saxaabadii ka hijroodeen maka ilaa ardulxabash waktigaan waxay jireen dhulku waxa ka jiray marka waxa weeyaan dee cabsi fara badan saxaabadii waa la leynayay marka waxay ka hijroodeen min bilaad alkhawf shirkina waa yaallay waa ka hijroodeen waxay tageen ilaa daar alamn oo waxay tageen dhulkii xabashida oo najaashi xaggaasi usoo hijroodeen laba jeerna waa soo hijroodeen oo waa yimaadeen marka taas waa tii ugu horreysay hijradii rasuulku hijrooday madiine u hijrooday isagii saxaabadiisi ee la faray inay hijroodaan iyadana waxa weya waa qaybta labaad oo waxay ka hijiroodeen maka oo shirkigii kufriga waktiga yaallay waxayna u hijiroodeen magaalada madiina oo ay u sahlanaatay inay markaa dawladda islaamka markaa ay ka aasaasan halkaas waxaa kale sheegeen marka hijirada markay tirinayaan qaybta saddexaad waxay ka dhigeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuuna maka furanin ka hor qabaa-ilkuu soo hijrooday ee isaga u yimid ee cilmiga ka bartay dabeetana dib u noqday ee dadkoodii baray sidii waftigii cabdulqays oo kale waxaa kale markaa kaafaraad ay ka dhigeen dad maka joogay intaan makala furanin ka hor oo soo baxsaday oo ka yimid gaaladii oo rasuulku u yimid calayhi salatu salaam oo iyaguna soo hijrooday waxay tashanaad ka dhigeen oo hijrada markaa shan ay ka dhigeen waxa weeyaan qofku inuu ku hijroodo wixii ilaahay u ka reebay walmuhaajiru man man hajara walmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu yani muhaajir waxaa la qofka ka hijrooday ee ka tegey wixii ilaahay uu ka reebay iyo xaaraan uu ka dhigay hantaa qaybood qim hantaas ka dhig lakin waxaad ka dhigi kartaa adigu maxay laba qaybood keliya hijrada oo ah inuu qofku uu ka tago wixii ilah ka reebay waxyaabaha xaaraanta qofku ka hijroodo iskaga tago iyadana asal iyo inuu qofku ka hijroodo beledkii gaalada uu beledkii muslimiinta u tago ila allahi warasuulihi diintiisa iyo raacitaan uu raacayo diinkaasi iyo gargaar uu gargaarayo camalan wa dacwatan ayaa marka waxa weya ila allahi warasuli saasuu hijroonaya warasuulihi waxaa lagula jeedaa yani waktiga rasuulku noole calayhi salaatu wasalaam waa la hijrooday liyakuuna fii maciyatihi isuu markaa rasuulka uu maciisa u ahaado uu ugu gargaaro uu u weyneeyo oo markaas uu ugu daydo wuxuuga barto saas rasuulku waa raacaya calayhi salatu wasalaam fii xayaatihi laakin bacda wafaatihi markuu dhinto dabadeed de waxa weeyaan halkiisi wii taa halkiisi waxaa taagan aaa'ifa almansuura qoladaas marka la hijroonaya ahlusunnati waljamaca fahijratu qofka hijradiisu waxay ahaatay ila allahi warasuulihi xukman wa sharcan yani ajrigii halkaas ku dhacay ilahay buu ku leeyay subxaanahu wa tacaala oo yani ilahay dartii markuu hijrooday ilahay ba ka abaal marnay waman kaanat hijratu qofka hijradiisa haatay ilaa dunya addunye xaggeed yusiibuhaa uu doonayo inuu helo ilaa dunyaa daalkaoo la godo di daalkal hoos dhabana waa la wariyey dunya waxaa loogu bixiyey lidunuwiha hooseynta hooseyso awgeed marka addunye maxaa la yidhaahdaa baa la yidhi addunye waxay dhahdaa maa cala alardi min alhawaa'i waljaw laba qowl ba ku jiro qole waxay dhahdeen waxa weeyaan wax kasta dhulka dushiisa saaran oo min alhawaa'i waljaw waxaa la idhahdaa addunya la idhahdaa dhulka dushiisa wax kasta oo saaran waxaa kaloo yidhi waxaa kullu lmakhluuqaat makhluuqaatku ilaahay abuuray oo dhan laakiin alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi qowlka hore ayaa sawaaba ilaa dunyaa addunye xaggeed buu hijranaya yusiibuhaa uu doonayo inuu helo aw imra'atin ama haweeney ama ruux dumar ah buu hijroonayaa aw imra'atin yankixuhaa uu doonayo inuu guursado yani inuu wax kale uma tegayo uma baxayobe inuu markaa guursado uma baxayo fahijratuhu ilaa maa haajara ilayhi qofkaas hijradiisu waxay ahaatay waxa uu hijrooday yani addunyada hijrooda addunyadana waa laxaqira yani qofkii ilaahay dartii u hijroodayna arrinkiisi waa la weyneyey qofkii adduunya u hijroodayna arrinkiisii waa la xaqiray oo waxa weeyaan dee waxaanu doonay ba xaqiran oo adduunya waxaa loogu bixiyey lidunuwiha hooseynta hooseyso awgeed markaas qofka shay hooseysa u safray ee safar dhogol u hijrooday yani waxa weeyaan abaalmarin male wey marka miyuu ku dambaabaya yani qofka hadduu gabadh meel joogta u hijroodo yani gabadh meel joogta hadduu u hijroodo iya darteed halkaa u tago miyuu ku dambaabaya aljawaab waa maya laakiin abaalmarma meesha aan jirin shay mubaax walba u tagay oo u safray un marka qofka hadduu shay mubaaxa uu markaa u safro de ajrigi uma meesha ka baxaya laakiin dembigii haleeli maayo waxyaaba qofku uqastiyana de ahlu cilmigu waa qaybiyeen waxyaaba u qayb waxaa kamid qofku inuu qastiyo shay xaaraana amran muxaraman uqastiya kariya wasumca sida istuski oo kale iyo ismaqashiintii oo kale ka waa ku dambaabaya walaa shak adiladana wayna tusisay waxa weeyaan uu ku dambaabaya qofku inuu qastiyo shay mubaaxa shay mubaaxa inuu qastiyo markaa shayga mubaaxa uu qastiyey waxa weeyaan qofkii ku dambaabi maayo ajrina ka heli maayo allahuma ilaa in wasiilo shay uu noqdo mooyaane sida iclaa kalimat illah qofka wuxuu qastiyey ilaa kalimat illah kelmadda ilahay inuu koryo lakin umuu qastiyin sidii ninkii mujaahidka la dagaalamayay o kale yani waa way ku dhacday un kaa waa lagu abaa waa laga abaal marinay badha ahlucilmi calaa ayi xaal qofku hadduu shay mubaaxa uu qastiyo ciqaab ku mutaysan maayo abaalmarinna abaalmarinna ka heli maayo marka xadiidka fawaaid fara badan ba markaa ku jira inahaasi kulley waa ay inaga filan tahay alfaadiisa la micneeyey kitaabkii arbiciinka ahaana waaynu kusoo sharaxnay oo waynu soo sheegnay sheekhu muxuu gu bilaabay kitaabka kitaabu ahaara wuxuu gu bilaabay laba arrimood labadaba niyaddu waxa ay koobsanaysaa طahaarada dayada shari u ah طahaarada shari bu qofku inuu weysadii waa inuu niyoodaa meeritaanki waa inu niyoodaa yani kul arrinka labaad waxa weeye iqtidaa biqowli اla'ima wuxuu ku dayana hadalkii aimada sida marka ay yidhaahdeen siduu khaطabi soo naqliyey ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدأ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية waxaa cuntamo oo wanaagsan qof kasta oo kitaab alifaya oo qoraya inuu xadiidkan uu ku bilaabo isagoo baraarujinaya in qofki niyadiisii uu saxiix yeelo uu tasxiixiyo saasoo kale ibnu mahdi cabdiraxmaan mahdi waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man araada an yusanifa kitaaba qofka doono kitaab inuu qoro falyabda bihada xadii xadiidkan ha ku bilaabo haddaan kitaab qori lahaana kitaabka kitaab haddaan qori lahaana xadiidkan baan ku bilaabi lahaa baab kasta oo ka mida abwaabta marka waxa weeyaan kitaabkaa ka mida xadiidkan baan kuyaan ku bilaabi lahaa yani weynida xadiiska weyn yaha awgeed iyo ficilkoodiiba de culamada ficilkooda imam bukhaari raximahullah kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay iyo keyrkiiba xadiidkan inama alacmaalu binniyaat ayuu ku bilaabay wuxu mualifku raximah llahu tacaala can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo idaa axdatha markuu xadao ee weysooye ka jabto xataa yatawada ilaa uu weysaysto laa yaqbalu llahu ilaahay aqbali maayo salaata axadikum midkiin salaadiisa ilaahay aqbali maayo idaa axdaa markuu xadao ee weysooye ka jabto xataa yatawada ilaa uu weysiso xadiidkan wuxuu asal u yahay ama wayna tusinayaa weysadu inay shardi u tahay salaadda asixitaankeeda xataa yatawada ilaa uu weysaysto oo salaadii uu tukado salaadiisa ilaahay aqbali maayo marka weyso shardi buu tahay salaada asixitaankiisi laa yaqbalu halkan waxaa loogala jeedaa yani salaadii gudi mayso oo asixi mayso salaadii gudi mayso oo asixi mayso baa loogala jeeda nafyu lqabuul laa yastalzimu nafyu sixa nafyu lqabuul haddaa la anfiyo qabuul la waxaas la aqbali maayo kama dhalanayso shaygaasi inuuna gudaynin ama inuuna asaxaynin iyada oo la yidhi laa yaqbal llah ayaa haddana salaadii asxi karta laa yaqbal llah ilaahay ma aqbalayo marka la leeyahay micnaheedu maaha salaadu ma asaxayso halkan u galma jirna laakiin asal ahaanba lafdiga laa yaqbalu kama laazimayso nafyu lqabuulkaasi nafyu sixa in salaadda asixitaankeedii la anfiyey waxaa soo arortay qofka u taga nin faaliya ah man ataa caraaf aw kaahina qofka u taga nin faaliya ah salaadiisa la aqbali maayo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadiisa la aqbali maayo kadalika alcabd laabiq addoonkii baxsaday ee ka baxsayay sayidkiisii iyo ninkii lahaa kaana salaadiisa la aqbali maayo marka qabuulka iyo asixitaanka farqa udhexeeya salaadda waxa laga yaaba qofku inay ka asaxdo salaadii inay qofku ka asaxdaa laga yaabo oo inuu shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo wixii o dhanba la yimaado lakiin lagaba aqbaliba waayo salaadii way ka asaxday oo dimadii waajibkii ku saarnaa waa kaa dhacay laakiin aqbalitaankii waa meesha ka baxaya aqbalitaanka micnaheeda waa maxay in laga abaalmariyo ina wixii markaad la timaado waa in laga abaalmariya abaalmarintiiba meesha ka baxaysa xusuulu hawaab hawaabkii aad heli lahayd iyo ajrigii aad heli lahayd baa la waayayaa oo meesha ka baxaysa culimmadu waxay ku ijmaacsan yihiin ninka nin kaahina u taga ama faaliya u taga ama addoonkaa baxsaday in salaadiisa la salaadiisa asaxayso salaadiisa inay saxiixa tahay marka yani aqbalitaanka iyo hawaabkii qofka uu helayay yaa meesha ka hadhaysa oo ka baxaysa marka nafyu qabuul laa ystalzim nafy aصxa saa daraadeed ba cabd llahi bn cumar bn khaaab radia allahu canhu wuxuu odhan jiray lian yataqabal allahu lii salaata waaxida لأن يتقبل الله لي صلاة واحدة صلاة كلي الله إي أقبله أي أحب إلي من جميع الدنيا الدنيا أردم أنك تشعلك صلاة كلي الله أقبله إن الدنيا أنك تشعلك قفنا موضة صلاة دي سأجل قيد إنه حلي والله لا أقبلي لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين مركا تصوتها آه آه نفي القبول نفي الصحة وحكرت لنا سنة لا أقبلنا أيضا يعني عكسنا هذا اللي لا صلاة ما أسحن لما نقبل وياه صلاة دي بلا ويسة كتكتي وعليوني صلاة ما أسحن صلاة لما نقبل وياه سوابي أجر كهلميس أجرنا كهلميس أجرنا كهلميس markaasaa si kala duwan yihiin nafyu lqabuul haddaba halkan maxaa loogala jeedaa nafyu qabuulka waxaa loogala jeedaa salaada way ansaxaysaa ee laakiin ajrigiiba meesha ka baxaya iyo sawaabkii mise waxaa loogala jeeda salaada gebigeeduba ansaxaysaba marka nafyu qabuulku waa laba qaybood buu qaybsamaya qaybta ayna soo sheegnay oo ah in nafyu qabuul la yastalzim nafyu sixa in marka waxa weeyaan salaadii ama shaygii inuu ansaxo laakiin qabuulka meesha ka hadho waxaa kala dhici karta in qabuulka nafyi qabuulka lafteeda loogala jeedo in shaygiiba la aqbali shaygu asixmiba waayo oo iminka salaada lagu faray ee lagu yihi salaadaa tuko oo la kaalay waxa ay marka waxa weeyaan loo sameeyey oo lagu yihi salaada aad tukanaysid waa inaad u weysaysataa weysada amar baa lagaga dhigay amarkaasi haddaad la timaadid shaygii lagu faray ee salaada aha waa sacaya amarkaa lagu faray haddaad la iman weydid oo weysadii ah salaadii lagu faray ma asaxayso marka halkan maxaa logala jeedaa nafyu sixa laa yaqbalu allah ilaahay ma aqbalayo salaadaadi asixi mayso xataa idaa axdaa xataa yatawada qofkii yani bilaa weysada ahaa salaadiisi ma asaxayso wey wa sida xadiiskii rasulka alay sl laga wariyey laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaani yani gabadh qaan gaadhay salaadeedu asixi mayso ilaa ay waxa weeyaan dee jidhkeeda asturto mooyaan marka laa yaqbal allah cayk marka iminka halkan waxaa looga jeeda nafyu asixa nafyu sixa loogala jeeda nafyu qabuulka nidhi hore laa yastalzim minhu nafyu sixa loogalama jeedo laa yaqbal llahu salaata axadikum midkiin salaat idaa axdaa xadat abu hurayra la weydiiyey sida fii saxiix bukhaari ku sugan nin baa wuxuu ku yidhi ree xadromowta mal xadatu ya abaa hurayra xadadku waa maxay abu hurayra qaala fusaaun aw duraaqu fusaa iyo duraaq yani waa naqaska ayaa la yidhaahdaa qofka naqas ka yimaada ayaa ayuu markaa ku fasiray marka wuxuu ku fasiran bilakhas tanbiyahan tanbiyahan bilakhafi cala alaqlab yani maadaama oo naqaski uu noqday xadath qofka ka imanaya wixii ka weynaana waa xadath sida kaadidii iyo saxaradii yani naqaski mar hadduu noqday xadath oo weysadii uu jabinayo wixii ka weynaana waa jabinaya oo halkaa naqasku ka soo baxay haddii saxaro ka soo baxo waa jabaysaa wey تنبيها بالأخف على الأغلب marka xadaf kaas buu ku fasiray laakiin isagoo keliya gaarkuma sidaan tilmaamay xadadka qole tacriif ahlu cilmigu samey lakin waxa wanagsan inu nidhahna uun xadath wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xadath akbara sida jinaabadii xaydkii iyo nifaaskii xadath asqara wixii weysada jabinayay kee weysada jabinayana way noo iman doontaa insha allahu tacaala intaasa lasku yidhahdaa xadad waxyaabaha weysada jebiya xadadku midna wuxuu waajibsanayaa meedhasha midna wuxuu waajibsanayaa weysadii weyse keliya qofkii maalan suuliga galay ee xaajadii soo gutay weysadiisi waa burtay salaadda markuu doonay inuu tukado waa inuu weysaystaa weysadii baa markaa imika waajiba ama naqas baa ka yimid weysadii weysadii baa ka burtay inuu weysaysto markuu doonayo salaad tukado waa waajib saasoo kale xadadka akbarka ahaa qofka haddii uu jinaaboodo inuu meedhaa waa waajib gabadha dhiigga cadada ha ka go-o inay meedhataa waa waajib kadalika nifaaskii iyadana waa inu mantanta insha allahu tacala إda أxdaث xatىa yatawaضأ tawadna waa weysadii weyaan xataa yataطahar ilaa intu طahaaro qaadanayo weysysanayo amaba sida oo kale weysada halkeeda waxaa geli karaa weysada halkeeda waxaa geli karaa ciidii haddii uu biyihii la waayo amaba i suurtogeli waydo qofku inuu biyihii isticmaalo ma dhici karta markaa qofku inuu mar uu ku cibaadaysto ama uu ku tukado bilaa weyso iyo bilaa tayamum faaqid طahuurayn baa la yidhaahdaa yani qofki isagoo biyaba waayey waa sida qaalibkaba halkan loogala jeeda aaliban sida qaalibkaa qofku biyi waa helaya waa ku weysaysanaya waktiyada qaar waxaa dhici karta inuu biyihii waayo ciiduu ku gebagabaysto waa sida qaalibka ah laakiin waxaa dhici karta sidoo kale inuu qofku uu labadaba waayo biyana uu waayo wuxuu ku gebagabaystana uu waayo xaalada noocaasoo kale faaqid طahuurayn baa la yidhahdaayo salaadii waa tukanayaa xaaladaa uu ku suganyay sida uu yahay u tukanayaa salaadaana markuu markaa soo celin maayo sida صaxiixa min aqwaali ahlicilm bukhaarina waa baabaystay yani qofka haddii uu waayo biyihii iyo ciidii la odhan maayo salaada ha tukani la odhan maayo waa tukanaya salaada waa la imanaya soona celin maayo sida صaxiixa waysadana waysada maxaa waajibsada waysada waxaa waajibsada laba arimood labada arimood waajibsada waxa weeye waajib saaran wey hadduu bilaa waysa yahay xadiidka marka waxyaabahiina tusinaya waxaa ka mid ah salaadii inaan la aqbalaynin salaadii inaan maqbuulo ahayn ilaa sharcigu wuxuu ina faray iyadoo waafaqda mooyaane marka waa shaaric wuxuu ina faray in la weysaysto hadduu qofku bilaa weyse ku tukado salaaddiisa asixmayso wuxuu khilaafay sharcigii qofkii aan xadadkii akbarka iyo xadadkii asqarka ahaa aan ka dahaaro qabin salaadiisii inaan la aqbalaynin ilaa uu raf xadadka iska rafciyo ama uu meedho ama uu weysaysto salaadu waa ka xaaraan inuu qofku tukado ilaa uu weysaysto ilaa xataa yatawada bu rasuulku yidhi alayh isalatu wasalaam ilaahay ma aqbalayo salaadii aan bilaaweysada ahayn in ilaahay loogu dhawaado waxaan ilaahay aqbalayna iyaduna waxa ay tahay markaa ka hor iman laga hor imanaya amarka ilahay istihza istihza bay noqonaysaa sidaa daraaddeed ba ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qofku haddii uu tukado isaga oo bilaaweyse ah oo aan dahaaro qabin xadadka ama akbar ha ahaade ama xadadka asar ha ahaadee isagoo aan dahaaro qabin qofku haddii uu tukado ogaan yani uu og yahay inuu bilaa dahaaro yahay ama bilaa weyse uu yahay ogaanna uu tukanayo caynkaa uu samaynayo cudur daar la-aan qofkaas waa dambaabaya waxay isku khilaafeen ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya adad fahamtay ma malana yani qofku waa tukaday waa bilaa weyso ama ama ma dahaaro qabo waa og yahay inuu bila inuu bilaa daahir yahay una weyse qabin uu og yahay cudurdaar u diiday maanta inuu maydho ama inuu weysaystaana ma jirto oo biyo la-aan iyo ciid la-aan iyo xanuun midna ma jiro biyihii agtiisiibay ka buuxaano yaadaan marka waa u qastiyey isagu mutacamid waa camdiyey inuu salaadii ku tukado noocaasi isaga oo muxdis ah oo waxa weeyaan aan dahaaro qabin inuu dambaabayo waa lasku waafaqsany laakiin ma gaaloobaya se ma gaaloobaya waa lasu khilaafay ahlucilmi qaarkan waxay idhahdeen sida jumhuur culamaa kaafir maaha lakin waa aafir abu xaniifa isaguna waa kaafir leanna waa talaac wuxuu ku ciyaarayaa marka waxa waya salaadda qofka salaadda ku ciyaaraya ee saa ugu samaynaya anaa ku talaacmaya ana diinta ilaahay imustahziihina wuu ku gaaloobaya shaykh lislaam ibnu taymiya raximah llah isagu waa tafsiiliye wuxuu yihi qofka hadduu xalaashaday oo uu yidhi oo yani uu ictiqaaday in qofku bilaa weyse uu ku tukan karo iyo bilaa dahaaro oo sidaana ay ku asaxayso oo weysadan iyo dahaaran isfar waxba aynay ka jirin hadduu qofku saa u xalaashado waa kaafir bilahi alcaiim ila amarkii yani wuxuu beeniyey nusuustii buu beeniyey qur'aankii xadiidkii buu beeniyey yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn saamayn ayadda qur-aanka markaa kuwaasuu beeni haddii laakiin una markaa una istixlaashanin una xalaashanin waa la waxa weeyaan waa la ciqaabayaa ciqaab buu mutaysanayaa waxa weeyaan uu dib ugu noqonin waa lasoo qabanaya waa la ciqaabaya waa la garaacaya ciqaab adag baa weliba lagu samaynaya si uuna dib ugu noqonin ina salaaddii lagu ciyaari maaye waa cibaadee sidaas marka ahlu cilmi tahay markaa qofku isagoo bilaaweysaan tukan maayo inuu tukadana waa xaaraam wey waxa xadiidku tilmaamaya salaadu waa buraysaa waxayna ku buraysaa xadadkii waana inooman doontaa insha allahu tacaala xadadku waa laba q- wuxuu noqon karaa ikhtiyaar inuu qofku kaga yimaado iyo idiraari qofku inuu ikhtiyaar uga yimaado inuu isagu doorto oo xadadka iska keeno masalan usuuligiibu tegey waa soo kaajay ama waa soo xaajadiibu soo xaajadiisiibu soo gutay ikhtiyaar bay uga timi mid waxa dhici karta idiraari qofkiiba kaadi badan baa qabanaysa wuu xujisan kari ba waayo way kasoo yaacday ba ama naqas baa qabtay dan waa isagoon sugoyn bay kasoo buuday marka salaad weysadii waa buraysa ikhtiyaari iyo ibdiraari labadaba waa inaan arki doona insha allah axaadiida soo socota nawaaqid alwuduu min awkan halkaa markaan marayno waynu ku tilmaami doona insha allahu tacaala kolley riwaayad kalena xadiidka ku jiraan intaasaa inaga عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحل ويل ويل هلاك با للأعقاب إلا أصحاب الأعقاب للأعقاب عرب أسناضي من النار نار حقنا وسناضي أما ويل عذاب يعقاب با للأعقاب أي لأصحاب الأعقاب عرب أصحاب تود أسناضي يعني ضدك العذاب وضدك عربها اسكالة عربتي ويان dad ciribtood asxaab alacqaab amaba ciribta lafteeda baa la odhan karaa lilacqaabi ciribba u sugnaaday ama liasxaabi alacqaab ciribbo asxaabtood iyo dad cirba iska leh ayuu halaag iyo cadaab u sugnaaday iyo ciqaab min annaar naarta xaggeedan ayuu uga sugnaaday xadiidkan wuxuu sheegay sheekhu cabdillaahi bn camr bn caas iyo abu huraya caashina wariyeen xadiidka cabdillaahi bn camr bn caas bukhaari waa soo saaray kitaab alcilmi buuna kusoo saaray kitaab alwudu muslimna waa soo saaray xadiidka abu hurayra bukhaari waa soo saaray muslimna waa soo saaray xadiidka caasha bukhaari muslim oo keliya soo saaray kitaabu ahaara baabu wujuubi gusli rijlayni bikaamilihima marka cabdillaahi bn camr bn caas iyo abu hurayra xadiidkoodu waa muttafaqun calayh xadiidka caaishana muxuu noqday ya muslim oo keliya muslim oo keliya marka abu cabdillahi bin camr caas bukhari way soo saareen abu hurayrana bukhari way soo saareen caaishana waxaa soo saaray keliya muslim marka waa meelayowga sheekha lagu lagu lagaga daba tegey ayay tanbiihiyeen culimmadu waxaa ka mid a qole tanbiihisay cabdulxaq fi kitaabihi aljamc bayna saxiixayn iyo zarkashi fi nukat cala alcumda marka caaishu waa muslim oo keliya labada kalena bukhaari muslim baa way wadaageen xadiidkan sabawuruud buu lahaa wuxuu yidhi cabdillahi bin camr bin caas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha kamida naga hadhay yani dib noga yar dhacay safar aanu la soconay deetana wuxuuna soo gaadhay iyadoo salaaddii casarna dabooshay ayuuna soo gaadhay fajacalnaa natawada deetana waxaanu gudagalnay inaanu weysaysano biyaha markaa ayna ka yaraanin baa laga yaaba wanamsaxu calaa arjulina lugahaygina aanu masaxno oo aanaan meedhinba in lugaha in la meedho la doonaya le sida marka la weysan lugahana waa la meedhay marka lugihii waanu masaxnay buyuhi marka fanaadaa biaclaa sawtihi sawtkiisa ugu dheeraa ku dhawaaq waylun lilacqaabi min annaar maratayn wa halaaثaan laba jeer ama saddex jeer buu rasulku sidaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waylun lilacqaabi min annaar halaag iyo cadaab iyo ciqaab iyo um iyo markaas yaa waxa yeeshay dad cirbahood ama dadba marka waxa weeyaan asxaab alacqaab min annaar abu hurayre xadiidkiisana sabab uusna ku yimido wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu arkay nin aan meedhin labadiisii cirhboodba markuu weysiisanayo cirbihiisii magu meedhinba oo biyihii muu gaadhsiinin deetana wuxuu rasuulku yihi waylun lilacqaabi min annaar waxaa kaloo soo artay fi saxiix muslim oo rasuulku yihi calayhi salatu asbiquu alwudu'a waysada dhammaystira waylun lilacqaabi min annaar waylun lilacqaabi min annaar markaa sidaa wey waylun micnaheedu waxa weeye waa waa masdarun laa ficla lahu mithlu wayxa waa weyba waa weysa wayxa yani waa hooyooy marka kelmaddan waa kelimatu waciidin wa tahdiidin bilcadaab waa kelmad goodiyo hanjabaad waylun waa kelmad laisku hanjaba laisku hanjabayo cadaab iyo halaag iyo murug aqwaal fara badan baana ku jirtaa macaanideeda waxay idhahdeen tuqaalu liman waqaca fi lhalaag qofka halaag ku dhaca baa lagu odhanaya waylun qofkii halaag mutaystay baa lagu odhanayaana waa la yidhi halaaga laftiisa ayaa la yidhaahdaa waylunna waa la yidhi mashaqat lcadaab cadaabka dhibkiisa adagna waylun baa la yidhaahdaa murugadana waylun baa la yidhaahdaa sida oo kale waxaa la yidhi waadin fii jahannama waadi jahannama ku yaalana waa waa la yidhahdaa lakin xadiis marfuuc kuso aror minun asixin acqaabtuna waa waa cirbihii weey marka xadiidku wuxuu inabsinayaa in xubnaha waysada qofku markuu meedhayo inuu si fiican weysaysto una fiirsado waxa weya xubnaha uu meedhayo inta waajibkee la doonaya inuu meedho inuu si fiican uu gaadhsiiyo siiba lugihii oo kale waxa laga qofka lugihii in meelaha qaar ka mid uu ka tago ee caddaadaan meelaha qaar ka mida marka waxa weyan uu meedho marka wuxuu xadiidkan buu soo gudagelaya haddii uu wada meedhi waayo marka xubnihii waajibka ahaa in la wada meedho biyihii la wada gaadhsiiyo ayaa la doonaya waxaa xadiidka kale u naqsinaya labada lugood in la meedhaa inay waajib tahay waana ku ijmaacsan yihiin culimmadu marka laga reebo shiicada shiicada iyagu waxay ihahdeen waa la masaxaya in la masaxo weeyaan daahiriyadan waxa laga wariyay inay yidhahdeen waxa waajiba in la masaxo iyo in la meedho labadaba ibnu jariirna waxaa laga wariyey isagana inuu yihi waa mukhayar qofku inuu masaxana waa waa door waa waa waa leeyahay in uu meedhana waa ley lakin ibn اlqayim raximah اllah fi kitaabkiisa taxdiib الsunan waxa uu difaacaya ibnu jariir aلطabri wuxuu leeyay ibnu jariir aلطabri maaha ninka isagu yidhi caynka ee waxaa jira nin la odhan jiray abu jacfar ibnu jariir aلطabri magaca iyo kunyada wa iska waafaqin abu jacfar iyo ibnu jariir markaa midna suni buu ahaa midna shiici buu ahaa marka ka shiicada aba iyo caynkan yidhi buu le ninka suniga ama ka sunigaa kutubtiisa waa la hayaa lagumana arkin inuu caynkaa yidhi inuu mukhayr yidhi lama hayo marka waa ninkaa kale waa lagu qaldayaa buu sidaas buu markaa sheekhu sheegay calaa ayi xaal lugaha in la meedho waa waajib maxaa u daliila waxaa u daliila qur'aanka iyo sunnaha qur'aanka maxaa uga daliila wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum laanku waa la kordhabaya wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum lugihiinuna meedha sunnahana rasuulka calayhi salaatu wasalaam lama hayo isagoo labadiisa lugood oo kuf aanay ku jirin isagoo masaxay waa meedhi jiri sida axaadiis inoogu mid doonta insha allahu tacala marka waa la meedhaya wey waxay daliishadeen qoladaas aynu sheegnay sida shiicada kale aayadda quraan qiraa'ada laamka lahoos wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum laamka marka lahoos dhago waxay ku cadfan tahay biru'uusikum taana jawaabo badan bay ka bixin laha culimadu waxaa ka mid ah waxaa loogala jeedaa marka kufkii la xidhan yahay in la masaxay markay bilaa kufka tahay waxa weeyaan waa la meedhaya markaa si fiicma biyihii loo gaadhsiinaya wey lagu meedhaya waxaad ogaataa markaa halkaas haddii qofku jidhkiisa uu meedhayo ee waajibka ah ee weysadii meel ka mid ah hadday banaanaato in weysadiisa asixayn haddii meel kamid banaato lugaha la meedhayo haddii meel ka mida ay banaanaato weysadiisa asixi mayso sidaa daraaddeed baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey markaa inuu nin soo weysaystay oo salaaddii tukaday uu arkay lugtiisa oo meel ay caddahay deetna oradoo salaad soo celi weysadii wuxuu faraystay weysadiisi inuu soo celiyo riwaayadka qaar ka mid waxaa kusoo aroortay hadday asaxdo in maca salaadii marka la faray inuu soo celiyo taas waa tan waxaa la wariyey marka ibnu siriin oo kale maxamed ibnu siriin taabicigii jaliilka ahaa waxaa yihi marka uu weysaysanayo kaatuunka uu xidhan yahay ama fargabka uu xidhan yahay halka uu ku jirona waa meedhi jiray biyaha ayuu gaadhsiin jiray ama waaba saari jirayba saas daraaddeed oo bukhaarina uu tarjumaysta waa inuu biyaha uu gaadhsiiya meelaha dayiqa cidhiidhiga marka farkabka kale hal ku jiro waxa laga yaaba biyihi ina gaadhin ka waa inuu gaadhsiiyaa xubintaas hadday banaanaato weysada ma ansaxayso saasuu markaa culimadu yidhi xadiidkana saas laga qaadanaya halkaan ku dayna caawo wasala allahu calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه أجمعين وحول الشيخ رحمه الله حديث كأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وحد أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيره إذا توضأ أحدكم مركم مدكين ودونه إنو ويسيسته إذا أراد الوضوء مركو دونه ويسه أما ويسده وقضى قاله فليجعل في أنفه ماء سنكي سبيها ياره فليجعل في أنفه sankiisa ha dhigo maaan biyo ha dhigo uma liyantasir deetana biyihii sanka uu geliyey ha soo celiyo waman istajmara qofka dhagax ku isinjooda falyuutir ha witriyaysto waida stayqada axadukum min nawmihi markuu midkiin hurdadii uu ka baraarugo hurdadiisa uu ka baraarugo kasoo tooso falyaqsil yadayhi labadiisa gacmood ha maydho qabla an yudkilahumaa fi linaa'i intuuna weelka dhex gelinin halaasan saddex jeer ha maydho fa ina axadakum midkiin laa yadri garan maayo ayna baatat yaduhu halka gacantiisu ay ku bariday wa fii lafdin limuslim falyastanshiq biminharayhi falyastanshiq biminharayhi labadiisa dul ha ku sandaarsado min almaa biyaha xaggooda haka sandaarsado biyaha marka ha geliyo yani sandaarsiga istinshaaq weeye wa fii lafdin man tawada'a qofka weysaystaa falyastanshiq ha sandaarsado waay xadiidkan bukhaari muslim labaduba waa soo saareen laakiin waa laba xadiid oo kala duwan oo sanadkoodu isku mid noqday iyo imaamu albukhaari raximahullah siduu xaafidku uu sheegayo waxa uu ka dhigay hal xadiid oo keliya maadaama sanadkoodu isku mid uu noqday idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maan uma liyantasir waman istajmara falyuutir intaas waa mid waida istayqada axadukum min nawmihina isla sanadkaasunbaa lafdigaasnu ku soo arooray dabeetana wuxuu ka dhigay uun hal xadiid buu iskaga dhigay maadaama sanadkooda uu noqday mid marka waxa weeyaan midaysan oo isku mid a sheekhuna sidaasoo kale unbuu ku raacay oo dabeetana bukhaari muslim labadiiba waa uu u nisbeeyey falyaqsil yadayhi qabla an yudkilahumaa fi linaa'i halaaan halaaantaasi waxaa la yidhi waxaa la gaara muslim uun lam yarwiha albukhaariy lafdiga tahliidka bukhaari mu warinin ee muslim unbaa wariyey sida oo kale waida istayqada axadukum min nawmihi falyaqsil yadayhi qabla an yudkilahumaa fi linaa falyaqsil yadayhi qabla an yudkilahumaa fi linaa waa lafdigii bukhaari kaasi lafdigii muslim maaha falyaqsil yadayhi qabla an yudkilahumaa fi linaa hada lafd lbukhaari lafdiga muslim waxa weeyi falaa yagmis yadahu fi linaa'i xataa yagsilahaa halkuu bukhaari uu ka yidhi falyaqsil yadayhi gacmihiisa ha maydho waa labadii gacmood waa labada ka fooyaane qabla an yudkilahumaa fi linaa' intuuna weelkii biyaha gacmihiisa intuuna dhex gelinin waxa weeyaan ha maydho ayuu muslimna wuxuu ka dhigay lafdigaasi falaa yagmis yadahu halka yadayhi uu ka yidhi bukhaari falaa yaqmis yadahu gacantiisa yuuna gelinin xataa fi linaa'i xataa yaqsilaha yani weelka yuuna gelin ilaa uu meedho xagga macnaha waa iskaga miduun ee lafdigunbay ku yar kala duwan yihiino caynkan waxaa tanbiihiyey sancaani kitaabkiisa alcudda dabeetana waxa uu sheegay zarkashi waxa way nukadka uu ku leeyahy cumdaha kitaabka cumdataxkaamka inuuna ku tanbiihinin oo una sheegin xadiidku waxa uu tilmaamaya weysadii weysaduna kolley way inoo iman doontaa insha allahu tacala axaadiista soo socota kayfiyadda loo weysaysanay markaa qaybo ka midun buu sheegaya un idaa tawada'a micnaheedu waxa weeye idaa araada alwudu marka uu doono weyso idaa tawada'a markuu weysaysto yacni marka uu doonayo inuu weysaysto weeyaan ee ugu talagalo inuu weysaysto oo uu gudagalo waxaa la mid a waminhu qowluhu tacaala faidaa qara'ta alqur'aana fastacid biاllah ay idaa aradta qira'ata idaa qara'ta alqur'aan qur'aanka markaad doontid inaad aqridid fastacid biاllah yani shaydaanka iska naaro ilaahay magan gal marka micnaheedu waxa wey markaad qur'aankaad akridid dhamaysid maaha markaad doonaysid inaad qur'aankii aqridid weeyaan sidaasoo kale rasuulkuna calayhi salatu salam axaadiis badan baa saasoo kale ka sugnaatay markuu idaa dakala axadukum alkhalaa markuu midkiin suuliga uu galo yani markuu doonayo inuu galo weeyaan isagoo suuligu ku jiro oo gudagalay ducadii buu akhriyayaa maha ducada waxaa la akhriyayaa suuligii intaan la gelin baa la akhriyaya ee aada rabtid inaad geshid marka idaa tawada'a micn micnaheedu waxa weeye idaa araada alwuduu marka uu doono weysadii weeyaan wa sharaca fiihi uu gudagalo idaa tawada'a axadukum markuu midkiin doono inuu weysaysto falyajcal fii anfihi maaa falyajcal fii anfihi maa'an sankiisa biyo ha geliyo marka falyajcal halka micnaheedu waxa weeyaan ay falyadac hadhiga weyn oo sanka biyaha markaa ha geliyo marka micnaheedu waxa weeye istinshaaq istinshaaquna waa sandaarsi wey ha sandaarsado un weeyaan istinshaaqu waxaana caddeeyey falyajcal fii anfihi maan in loogala jeedo muxuu ahaa sandaarsiga in loogala jeedo waxaa caddaynaya riwaayada muslim falyastanshiq biminharayhi min almaa marka istinshaaquna waa sandaarsigii weeyaan markuu qofkii uu biyihii sankii geliyo ee uu sandaarsado haddana biyihii sanka gale waa la soo celinaya uma liyantahir biyihii ha soo fiifsado wey biyihii sanka galay ee sanka uu geliyaha dib ha u soo celiyo fii bacdi nusakh waxaa ku sugnaa liyastanfir oo nahrigunba iyaduna ka timid uun waa arxulmaa waa biyihii sanka qofku uu geliyey qofkii mutawada'a weysaysanayay biyihii sanka uu geliyey uu soo celiyo weeyaan oo mathalan markuu soo celinayo dee wuu fiifsanaya wey waa fiifsaday wey sidii markaa wixii dee biyahan wixii wasakhe sanka ku jiray si ay usoo celiyaan usoo saaraan ayuu saa u yeelaya marka waxaana lagu fiifsanaya gacanta bidix sida markaa ka sugnaatay saxaabadii uma liyantahir marka waa sankii biyaha la geliyo o la soo celiyo waman istajmara waman istajmara qofka dhagax ku istinjooda istijmaar waa dhagaxoo lagu istinjoodo yuqaalu alstinjaau wاlstiطaabatu wاlstijmaar imaamu nawwi raximah اllah wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa istinjaa iyo istiaaba iyo istijmaar marka qofku uu daahirinayo maxala albawli wاlgaa'id halka kaadidu ay soo marto iyo saxaradu halkay soo marto marka la daahirinayo saddexdaasaa lagu isticmaalaa istinjaa baad odhan doontaa ama istiaabaad odhan doontaa ama istijmaar baad odhan doontaa haddaba wuxuu uhi falistijmaaru mukhtasun bilmasxi biاlaxjaa marka istijmaar la yidhaahdo istijmaar marka la yidhaahdo waxa uu gaar ku yahay dhagixii oo lagu masaxo maxalkii kaadidu ay ka timid iyo halkii ay saxaaradu ka soo baxday oo lagu daahiriyo dhagax waxaa la yidhaahdaa istijmaar yacni dhagax buu ku istinjooday weeyaan ama alistiaabatu walistinjaa fayakuunaani bilmaa istiaabada iyo istinjaagu waxay noqonayaan biyaha marka lagu istinjoonayo ee biyihii lagu meedhayo wayakuunaani bilaxjaa dhagaxa marka lagu istinjoonayana istitaabana waa la yidhaahdaa istinjona waa la odhan karaa buu leeyahy laakiin lafdiga alistijmaar wuxuu gaar ku yahay uun bilmasxi bilxijaar dhagaxaanta lagu masxo labada kale waa la wadaagaa istitaabadii istinjaagii marka waa man istajmara qofka dhagax ku istinjoonaya weeyaan dhagax qofka ku istinjoonaya falyuutir ha witriyaysto ha witriyaysto tiro kala dhiman ha ka dhigo cadadka masaxaadka dhagaxaanta waxuu ku masaxayo ha ka dhigo tiro kala dhiman saddex baa ugu yar saddex laga yarayn maayo sida axaadiida kusoo aroortay yani qofka waxa weeyaan dhagax ku isinjoonayaa ha ku isinjoodo alaaata axjaar saddex dhagax ha ku isinjoodo saddex laga yarayn maayo hal laga dhigi maayo waa laga badinaya marka hadduu qofku israado ka badi oo ay noqoto meesha maalan ina daahiroweydo ama uu ka boqdo inay waxa weeyaan dhagaxa saddexda dhagax ay daahirayn waayaan waa ka kordhin karaa wuxuu ka dhigayaa shan ila witri baa lagu soo gebagabaynaya hadduu shanta israa ka badina toddobuu ka dhigaya hadduu ka sii badina sagaal buu ka dhigaya waxau kusoo gebagabaynaya mar walba tiro kala dhiman falyuutir ha witriyaysto waida stayqada axadukum min nawmihi markuu midkiin hurdadiisa uu kasoo baraarugo yani hurdadii u seexday hurdadii u seexday markuu midkiin ka soo baraarugo falyaqsil yadayhi gacmihiisa meedho qabla an yudkilahumaa fi lina intuuna weel weelkii gacmihiisa dhex gelinin alaaan saddex jeer gacmihiisa ha meedho intuuna weelkii gacmaha gelinin saddex jeer ha meedho cilladu waa maxay sababta loo meedhaya faina axadakum laa yadri ayna ayna baatat yadhu yacni midkiin garan maayo halka gacantiisu ay ku beriday ma garanayo markaa saasa lagu tacaliyay sababta loo meedhaya waa taasi gacantii maa la garanaynin xalay halkay ku beriday ma waxay martay meel daahira bay martay oo waxa ay martay meel marka waxa weeyaan n saasoo kale meelihii nijaasta lagu tuhmayey bay martay lama garan karo sidaa daraaddeed markuu soo baraarugo ee uu soo tooso intuuna weelkii gacmaha la gelin gacmihiis ha meedho imse jeer buu meedhayaa saddex jeer lafdiga muslim wa fii lafdin limuslimin falyastanshik biminharayhi minharku waa waa dulka waa labadaa dul daloolkaasa minkhar la yidhaahdaa biminharayhi labadiisa dul ha ku sandaarsado wey oo biyaha geliy min alma biyo markaa labadiisa san ha ka yeelo oo yani ha ku sandaarsado kan kalena waa sii caddaynaya waa fii lafdin man tawada'a falyastanshiq qofkii weysaystaa ha sandaarsado qofka weysaysanaya ee doonaya inu weysaysta ha sandaarsado marka xadiidkani arrimo dhowra ayaa uu tilmaamaya saddex shay buu tilmaamaya takmiilu طahaarati اlwajhi fi lwuduu'i bilistinshaaq wاlistinsaar ahaaradii wejiga marka la weysaysanayo wejigaa la meedhaya wejiga meedhitaanka la meedhaya marka la weysaysanayo oo la dhammaystiro maxaa lagu dhammaystirayaa in la sandaarsado biyihii sanka la gelin la soo celiyo xadiidka intaasu inoo sheegaya istinshaaq iyo istinsaaq istinshaaq waa la sandaarsigii biyihii oo sanka la geliyo istinsaar biyihii sanka la geliyo oo la soo celiyo marka maydhitaanka wejiga la maydhayo faqsiluu wujuuhakum aayadda qur-aanka ilaahay u yidhi wejiyadiina maydha markaad weysaysanaysiin wejiga maydhitaankiisa dhammaystirankiisu waxa weeye in sankiina biyihii la geliyo lagana soo saaro qodobkaa waa ka warramaya xadiidka waxaa kaleo ka warramaya takmiilu طahaarati sabiileyn labada wado xagga hore oo alqubul waddubur wixii ka soo baxaa oo marka waxa weeyaan la zuuliyo oo si fiican loo daahiriyo dhagax baad ku isinjoon doontaa ama biyaad ku isinjoon doontaa sida inoo iman doontaa insha allahu tacaala arrinka saddexaad ee xadiidka uu tilmaamayo ka hadlaya waxa weeye labada gacmood oo la meedho bacda alqiyaami min min annawm marka hurdada qofku ka soo tooso in uu markaa labadii gacmood uu meedho intuuna weelkii biyuhu ay ku jireen gacmaha intuuna gelinin waayo qofka hurdaa laa yadri ayna baatat yaduhu gacantiisa halkii ku beriday ma garanayo saddexdaa arrimood buu markaa ka hadlaya arrinka koowaad ee hore waxa weeye sandaarsigu hortaa sankii wejigii buu ka mid yahay markuu ilaahay leeyahy faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina meedha waxaa soo gudagelaya in la sandaarsado waxaa kaloo soo gudagelaya in la luqluqdo oo qofku uu sandaarsanayo ee inuu luqluqdo luqluqashaduna way inoo iman doontaa axaadiida dambey ku iman doontaa marka alanfu min alwajhi fi lwudu sanku wuxuu ka mid yahay wejiga marka la weysiisanayo waxaan uu soo gudagelayaa qawluhu tacaala faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina meedha waxaa ka mid a sankiina hala meedho see loo meedhaya siduu sharcigu sheegay shaaricu oo ah rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo biyihii in sanka laga yeelo oo dabeetna la soo celiyo alistinshaar walistinsaar xukunkoodu waa maxay in la sandaarsado oo sandaarsigii biyihii sanka laga yeelo la soo celiyaa xukunkoodu waa maxay jumhuur ahlicilmi waxay dhahan waa sunna weey waajib maaha culimada qaar ka mid waxay idhahdeen waa waajib waayo riwaayaadka qaar ka mid waxaa soo aroortay lafdiga lafda amarka ahee marka waxa weeyaan falyastanshik inkasta halkay noogu taallo oo kaleyo iyo walyantahir labadaasu waxayna tusinayo inay waajib tahay waayo lafdigu waa lafdu amar amarkuna wuxuu keensanayaa waajib marka waxaa soo aroortay xadiid abi daawuudka ku sugan oo jumhuurta ay deliishadeen oo tilmaamaya inay sunno tahay waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin acraabiya oo reemiya wuxuu ku yidhi tawada kamaa amaraka allah siduu ilaahay kuu faray u weysayso sida aayadda qur-aanka ku jirta aayadda qur-aankana kuma sugno oo kamid kuma jirto sandaarsigii iyo markaa luqluqashada labaduba waxaa kale ay yidhaahdeen rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tatimu salaatu axadikum yani midkiin salaadiisu dhamaystir salaadiisu dhammaystirmi mayso ilaa uu weysadi xataa yusbiqa alwudu ilaa weysadii uu dhammaystiro kamaa amarahu allah siduu ilaahay u faray ilaa uu dhammaystiro marka rasuulka alayhi sala qaabkii u weysanaya buu u sheegay markaa faqasala wajhahu wayadayhi ila lmirfaqayn gacmihii wejigiisii uu meedho labadiisii gacmoodna uu meedho ilaa lagala gaadho halkee ila lmirfaqayn ilaa lagala gaadho xusullada saasuu weysadii ugu sheegay muu caddayn oo muu sheegin in la sandaarsado muu sheegin ninka acraabiga ee remiiga ah markuu berayay wejigii maydh gacmihiina maydh ila mirfaqayn marka haddii waajibtay rasuulku waa u sheegi lahaa calayhi الsalaatu wasalaam wa haadaa daliilu inay sunno tahay waana xadiid aada iyo aada u qawiya sheikh اlalbanina xadiidka waa saxiixiya le kitaabkiisa saxiix abi daawuud